bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wsaxbi wslm ajmaciin ama bacdu in sha allah casharka shalay waxaan yar uga noqonaynaa su-aale waxaa ay ka yimaadeen washardu dayni kownu da lisnaadi ladayhima biاljamci wاlifraadi meeshaas yacnii wuxuu ka soo hadlaya shuruu axaadiidta lagu wariyo shuruudda imaamu اlbukhaari iyo imaamu muslim waxaa laga rabaa marka waxa ay tahay xadiidka la dhahaayo calaa shardi shaykhayn oo iyagoo wada jamacsan bukhaari iyo muslim oo la jamciyey la dhahaayo calaa shardi shaykhayn ama midkood marka la sheegayo la dhahaayo calaa shardi albukhaariyi ama calaa shardi muslim yaa waxaa la rabaa in loo sheego rijaasha isnaadka sidaa lagu odhanayo in labadoodaba rijaashii bukhaari iyo muslimba inay yihiin marka calaa shardi shaykhayn la dhahaayo midkood marka la sheegayo calaa shardi albukhaarina waa inuu noqdo rijaaluulbukhaari xadiidkaas sanadkiisa maca baaqi shuruud marka shuruudihii kaleo ay dejisteen bukhaari iyo muslim in iyadoo la tixgelinayo marka maca baaqi shuruudkaas baa mihaalin shalayna aan mihaalinay mihaal haddaan marka soo qaadanno dhowr mihaala loo soo qaadan karaa xadiidka la dhahaayo calaa shardi shaykhayn awalan waa xadiid bukhaari iyo muslim matnigiisa aynan warinin laakiin sanadka xadiidkaas marka aa fiiriso ayaa waxa uu yahay axaadiidtii waa rijaashii bukhaari iyo muslim ay ka warin jireen laftirkooda xadiidkan wariyey oo sanadkooda lagu wariyey bina'an calaa daalika waxuu la mid noqonaa marka xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen ayuu la shardi ekaanayaa mar haddii sanadku kan iyo kan isku mid ay yihiin maalan waxaa ka mida sanadka bukhaari iyo muslim oo kale qutayba can maalik can naafic can ibni cumar haddii marka xaakim ou soo saaro xadiid bukhaari iyo muslim aynan warinin laakiin sanadka uu ku keenay ay tahay qutayba can maalik can naafic can ibni cumar calaa shardi shaykhayn waa la dhihi karaa sababto ah sanadkii shaykhaynka waa sanadka uu isticmaalayo matniga yaanuba ahaanin matnigii sanadka uu isticmaalayo waa sanadkii shaykhaynka ayb laakiin waa inuu ilaaliyo asagoo rijaashii isticmaalaya haddana waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo shuruudii saaxiibu saxiixa inuu ilaaliyo mararka qaar waxaa dhici karto rajulkan bukhaari iyo muslimba inay ka soo saaraan laakiin riwaaya oo min riwaayaatihi sheekh shuyuukhdiisa ka mida marka uu ka warinayo inay ka leexdeena dhici karto oo ay dacfi uga leexdeen maalan waxaan ku tusaalaynay yaxya bnu bukayr can maalik waa laga leexday shalay marka waxaa yaxya bnu bukayr can maalik ama leyt labadooda sibay ahayd laakiin waxay tahay yacnii riwaayatu yaxya bni bukayr can maalik fiiha maqaal waraa ku jira bukhaariga iyo muslimku marka waxay soo saarayaan maalan yaxya bnu bukayr can illeyt oo kale waa ka leexanayaan midii warka ku jiri haddii aad rijaasha iska fiiriso yaxya bnu bukayr iyo maalik mid mid ah u fiiriso mid kastaa bukhaari iyo muslim waa ka wariyaan laakiin riwaayo ma jirtaa yaxya bnu bukayr ou maalik ka warinayo oo saxiixaynka lagu soo saaray haddii aynan jirin marka calaa shardihimaa ma la dhihi karo ila way ka leexdeen midka tusaale kale waxa uu yahay hushaym can izuhri riwaayatu hushaym can izuhriyi waxaa ku jira iyada maqaal iyo war baa ku jiro warkuna wuxuu uga yimid waxay tahay hushaym axaadiid buu ka soo xifdiyey zuhri isagoo marka meel dhexe socdo ayaa waxaan ujeedaa axaadiid buu ka soo qortay waraaqihii baa itus la yidhi mar ay dabayl badan jirtay waraaqihii buu soo kala firdhiyey dabayshii baa ka qaaday waa haleeli waayey waa ka kala daateen axaadiidtii kadib wixii dihnigiisa ku dhego ayuu warin jiray bukhaari iyo muslim marka waxay iska ilaaliyeen inay soo saaraan riwaayo hushaym oo ka warinayo gaar ahaan zuhri waa iska ilaaliyeen mar haddiiba dacfigaas uu jiro xaakim marka waxuu samaynayaa mararka qaar wuxuu soo saarayaa riwaayo hushaym can izuhriyi buu soo saaraa riwaayo ah haddaad tidhaahdid rijaashaan fiirina zuhri min rijaalilbukhaari wa muslim waayahay hushaym min rijaalilbukhaari wa muslim waayahay laakiin ma jirtaa riwaayo hushaym can izuhri bidaad ah oo ay soo saareen bukhaari iyo muslim ma jirto bal dacfi baaba ku jiro shuruudooda ma noqonaysa taasoo kale marka masalada marka wuduuxeeda marka waa taasa wa shardu deyni labadan shardigooda kownu dal isnaadi isnaadkan ahaanshadiisa weeyaan ladayhimaa ay cindahumaa iyaga agtooda inuu ahaado biljamci inuu ku ahaado labadooda marka laysu geeyo oo calaa shardi shaykhayn la dhahayo waalifraadi iyo keliyeelid calaa shardi albukhaari ama calaa shardi muslim keliya la dhahayo maca muraacaati baaqi shuruud iyadoo shuruudaha kale la ilaalinayo mararka qaar waxaa dhici karto sanadka uu xaakim isticmaalayo nin ku jiro oo rijaalu muslim bis ah ninka kalena inuu yahay min rijaali lbukhaari bis inuu yahay labadooda kaasoo kale ma la dhihi karo calaa shardi shaykhayn walaa calaa shardi axadihimaana lama dhihi karo maxaa yeeley maalan sanadka simaak can cikrima can ibni cabaas calaa shardi shaykhayn lama dhihi karo sababta waxay tahay simaak muslim keliya ka wariyey cikrima bukhaari keliya ka wariyey isu keen sanadkii marka markaa isu keenta sanadka sidaan u taxan bukhaarina ma ka helaysid muslimna kama helaysid keligiis marka calaa shardi shaykhayn lama dhihi karo waa kaa marka halkaa intaasaan kaga baxay ayb qaala alimaamu suyuuطiyu raximah اllahu tacaala wakan bihi tasaahulu xataa warad fiihi manaakiru wamowduucu yurad wbnu salaaxi qaala maa tafarada faxasn ilaa lidacfin farduda jaryan calى imtinaaci an yusaxaxa fii casrina kama ilayhi janaxa marka meesha casharkoo marka dhammaad camal nagu ay soo gashay wakan bihi wakan badanaa tasaahulun tasaahul bihi ay fiihi mustadraga xaakim dhexdiisa tasaahul badana xataa intii waradda uu soo arooray fiihi isaga dhexdiisa manaakirun axaadiid manaakiira wa mowduucun iyo mowduuc uu ku soo arooray mowduucaas oo yuraddu la radiyo la celiyo wuxuu leeyahay axaadiidta bukhaari iyo muslim axaadiidta xaakim mustadragiisa oo ku soo saaray xaakim tasaahul fara badan baa ku jiro ilaa uu manaakiir iyo mowduucba kitaabkiisa ku qoro de munkar iyo mowduucna calaa shardi shaykhayn ma noqonayaan kitaabkaasna waxaa nira dadku laba daraf iyo wasad weeyaan daraf dhahaayo mustadraga xaakim xadiid saxiixa maba ku jiraba oo kitaabka yacni mowduucii loo dejiye oofsanayo qaar kalena waxay yidhaahdeen maya ee kulligiis waxa ku jira waa sida uu ugu talagalay walxaqu waxaa weeyaan marka kitaabku jumlo fara badan oo saxa ayaa ku jirto wax mowduuc iyo manaakiir ina way ku jiraan dhibaatadana waxa keena waxay tahay markii uu dejiyey kitaabka ee uu alifay dhammeeyey ayuu isku dayey inuu dib haddana u saxo qaybtii uu saxay qaladku waa ku yaryahay intii aanu weli sixin isagoo aan sixin ou ka dhintayna qaladku marka waa ku badan yahay iyo owhaamto xaakim marka mustadragiisa waa kaas imaamu dahabina kitaab talkhiis ulmustadrak buu leeyahay isaga ayaa marka aada u kala shaashaandheeye wabnu salaaxi qaala maa tafarada wabnu salaaxi wa qaala waxa uu yidhi ibnu salaaxi ibnu salaax maa wixii tafarada ou la gooni noqday xaakim fa xasanun waa xasan ilaa lidacfin dacfi mooyaane fardudaa ay fardudan dacfigaa isagaa radiyo iska celi jaryan yacnii isagoo sidaa ibnu salaax sidaa buu yidhi jaryan ku socosho oo ku soconaayo ama jaryan xaal ataa kii ku soconaayo jaryan jaariyan xaal uu yahay kii ku soconayo ibnu salaax cala imtinaaci an yusaxaxa in la saxiix yeelo reebtoomid ay reebtoonaatay fii casrinaa annaga casrigeenna dhexdiisa in wax la tasxiixiyo kamaa sidii janaxa oo u iishay ileyhi xaakim oo u iishay xaggiisa kamaa sidii janaxa ibnu salaax dhe oo u iishay ileyhi maaga xaggiisa halkan marka ibnu salaax baa wuxuu leeyahay wixii uu xaakim keliya oo wariyo mustadraga ku soo saaro cillad muuqatoo daciifnimaana aynan ku jirin annaga waxaan leenahay waa xasan dayib maxaa u dhihi weysay baa layidhi saxiix waxaan u dhihi waayey buu leeyahay zamankan axaadiid culimmadii hore ay tasxiixinin annaga ma tasxiixin karnuu yidhi nacam oo axaadiidta in la tasxiixiyaa waxay ku ekayd saddexdii qarni wixii ka dambeeyey axaadiid lama tasxiixin karuu yidhi ibnu salaax baa sidaas ku tegey ijtihaadkii wax lagu tasxiixin jiray waa dhammaaday buu yidhi waana mas'alo ibnu salaax shaad uu ku noqday waa bal waxaa la yidhi masalada marka la tadbiiqi tego ibnu salaax laftirkiisa ayaa wuxuu saxiix yeelay axaadiid aan looga horreynin wa minhana waxaa ka mid a axaadiidu salaati raqaa'ib baa ka mida xadiidkan salaatu raqaa'ib ee weliba m salaatu raqaa'ib xadiidkeedu waa baatil maca daalika asaga wuxuu u eeshay inuu saxiix yahay isaga iyo waxaa marka isku radiyey oo jawaabaad kale leh cisu bnu cabdisalaam suldaan alculamaa ayb marka isaga laftirkiisaan qaanuunkan isaga laftirkiisaan raacin baa la leeyahay marka sidaas marka qowlkan waa laga fiican yahay qowlkaan waa laga sawaabsan yahay ayb tasxiixa iyo tadciifka iyo taxsiinku intuba waa furan yihiin laakiin waxay u furan yihiin waxay ahl u ah hadda laftirkeeda dad waxaad arkaysaa dhahaayo tasxiix iyo tadciif yay yacnii zamankan culamo joogta maxay uga hadleen dad dhahaay aad arkaysaa ee wakhtigaas waa dhammaadee de waqhti walba ibnu xajar wakhtiguu joogay laftirkiisu wakhti unbau ahaa marka ciddii ilaahay malaka iyo awood iyo cilmi u siiyo waa u furan yahay sida imaamu nawowi iyo culammada agtarkooda ay ku tageen qaabka ay wax ku wadeenna oo ahaa laakiin tasxiixinta qawaacid baa la raacaa qawaacidda cilmigan lagu baranayo musalaxa zaa'id waxaa la raacayaa cilalkii iyo qofkii inuu aqoon u yeesho xadiidkii wakhti dheer inuu ku dhex jiro khibro fara badan khibrada laftirkeeda waa nisfulcilmi nacam waxaa dhici karta xadiid daahirkiisu saxiix yahay laakiin cillo qarsoon ay ku jirto maxaa lagu soo saaraa waxaa lagu soo saaraa cilmi iyo malako nacam iyo khibro fara badan iyo wixii ilaahay qofka uu siinayo ee fadli ah ayb waxa uu yidhi marka wabnu salaaxi wa qaala bnu salaax abu camar ibnu salaaxa shahrazuuri waxa uu yidhi maa wixii tafarada ula gooni noqdo xaakim fa xasanun fa huwa isagu xasanun weeyaan ilaa lidacfin dacfi mooyaane oo dacfi haddii laga helo fardudan celi oo raddi jaryan jaariyan xaal uu yahay ibnu salaax kii ku soconaayo cala imtinaaci an yusaxaxa in wax la saxiix yeelo reebtoomid ay reebtoonaatay fii casrinaa waqtigeennan in wax la tasxiixiyo diidis yacnii la diiday sidaa ku tegis oo ku tega darteed buu saa u yidhi kamaa sidii janaxa uu u iishay ibnu salaax ilayhi kaa xaggiisa oo u iishay qowlkaa wagayruhu wagayru bnu salaaxa ibnu salaax hayrkiisna jawaza waa banneeyey hu tasxiixii buu banneeyey ibnu salaax hayrkiina wuxuu banneeyey in wax la tasxiixin karo wa huwa qowlkaas ayaana al abaru qowlka khayrka badan ah nacam ayb ama wa huwa hayrkaas ayaa al abaru khayr badan hayrkaasaa fiican faxkum aaniyahow xukun faxkum xugun ayuha almuxadisu muxadis yahow hunaa meeshaan ishaarada xaggay u laabana hunaa waxay u laabana meeshaan oo xaakim iyo mustadragiisa ku saabsan faxkum xugun hunaa meeshan oo mustadraga xaakim iyo waxa uu xaakim la goonida noqonayo bimaa shay xugun adda nadaru nadarka baxhigu ou keeno lahu isaga shayga ou baxhiga la imaado ee baxhiga ou keeno ku xugun buu ku yidhi meeshaan maa saahala albustiyu fii kitaabihi bal sharduhu khafa waqad wafaa bihi maa saahala ma tasaahulin albustiyu abuu xaatim ibnu xibbaan albusti ma aanu tasaahulin fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa kuma tasaahulin bal ee sharduhu shardigiisa ou saxiixa u shardistay ayaa khafa gaabtay oo yaraaday waqad wafaa waana oofiyey bihi bishardihi waa oofiye nacam shardigiisiina waa ka soo baxo waa oofiyey halkan marka wuxuu ka galay ibnu xibbaan ibnu xibbaan ood maqlayso akhrajahu ibnu xibbaan fii saxiixihi ibnu xibbaan kitaabkiisaas al-anwaac wataqaasiim la yidhaahdo xadiidka uu ku soo saaro isagoo ibnu xibbaan mutasaahil miya mase ma aha ibnu xibbaan laba meel u kala qaad tasaahulka xagga kitaabkiisa markaan fiirino saxiixu ibnu xibbaan ma ku tasaahulay dhexdiisa mase kuma tasaahulin wuxuu leeyahay kuma tasaahulin ibnu xibbaan laakiin shardiga uu saxiixa u dejiyey ayaa shardi khafiif ah ah laakiin shardigii uu degsaday waa ka soo baxay isaga laakiinse shardigii uu degsaday waa ka soo baxay shardigiisu marka muxuu ahaa wuxuu ahaa inuu ka wariyo an yakuuna raawihi hiqatan raawiga waa inuu hiqo yahay hayra mudallisin waa inuuna mudallis ahayn wa an yasmaca min shaykhihi shaykhiisa inuu ka maqlay walaa yakuunu hunaaka irsaalun wala inqiaac irsaal iyo inqiaacna inuunan jirin fiiri marka wain lam yakun fi raawi jarxun walaa tacdiilun raawiga haddaan la jarxinin lana tacdiilinin waa laga aamusay jarxina ma haysto tacdiil ma haysto waxa uu leeyahay wa kullun min shaykhihi waraawi canhu raawiga ardaygiisa iyo sheekha ka warinaayana oo ka warinaayana hiqatun mid kasta ou hiqo yahay xadiid munkarana ounan la imaanin walam ya'ti bixadiidin munkarin fa huwa cindahu hiqatun ibnu xibaan ninkaa hiqa u yaqaanaa tasawurka meeshuu ka imaanaya marka feeri raawiga haddaan la jarxinin haddaan la tacdiilinin jarxi male tacdiil male waa majhuul ogow ninka uu ka warinaayo ee sheekhiisa waa hiqo ardayga asaga ka wariyaana waa hiqo xadiid munkara laguma haayo ibnu xibbaan agtiisa waa hiqo ninkaasna xadiidka uu wariyaa saxiixa u arkaa culamaaulxadiidka kuwa kalena maxay u arkaan majhuul inuu yahay ninkaa weli hal nin baa ka wariyo hiqaa hal shiiqoo hiqaana waa ka asagaa ka wariyo keliya laguma kaaftoomayo laabudda waa in caalim uu caddeeyo inuu ninkan hiqo yahay haddounan caddaynin fa huwa fii xayizi iljahaala majhuulnimadii ayuu ku dhex jiraa sidaa u ogow marka ibnu xibbaan marka labaan u kala qaadaynaa kitaabkiisa asaga shuruud oo u degsaday ee uu yidhi xadiidka shuruudahan laga helo agteyda waa ka saxiix shardigaa waa oofsaday oo kitaabkiisu waa ka soo baxay shardigaas laakiin shardiga uu degsaday baanba ahaynba shardi xoog badan maxaa yeeley wa allaa yakuuna shaadan walaa mucallalan kuma jiro shuruudda asaga uu dejistay marka tasaahulku meesha uga imaanayo waxay tahay shuruudda uu dejiyey waayo ma ahane yacnii inuu ka soo bixi waayey ma ahan shuruuddii sidaa u garo dhinaca labaadoon ibnu xibbaan u kala qaadayna ibnu xibbaanaan ujeedaa ibnu xibbaan dhinaca kaleon u kala qaadayna waxay tahay ibnu xibbaan waxaa fudud oo ku tasaahulaa raawigu inuu hiqa ku tilmaamo maxaa yeelay in agtiisa ruwaad badan oo majaahiil ah baa agtiisa hiqaadka ah walidaalika kitaabkiisa ahiqaad la yidhaahdo rag badan oo majhuuliina ku jirto walidaalika waxaa la yidhaahdaa ibnu xibbaan tawhiiqa ou la goonida noqdo laa yuxtaju bihi lama xujaysanayo towhiiqa uu la gooni noqdo lama qabsanayo laakiin mucalimi kitaabkiisa atankiil bimaa fii ta'niibi alkowhariyi min alabaatiil wuxuu ku soo qaatay ruwaadda ibnu xibbaan ou towhiiqiyo shan buu u qeybiyey wixii shuyuukhdiisa ah oo kale waa sax waa laga qaadan karaa laakiin wixii shuyuukhdiisa ka kore ka kor ah dabaqaatu taabiciin dabaqaatu atbaacu taabiciin waxa uu ka sheego haddaan lagu waafaqin oo keligiis ou noqdo ee uu yidhaahdo fulaanun hiqa waa in laga fiirsadaa maxaa yeele asaga agtiisa raawiga haddaan la jarxinin la tacdiilinin hal raawi oo hiqaana uu ka wariyo sheekh hiqaana isaga uu ka wariyo agtiisa hiqou ka yahay hiqanimaduna sidaas ma ah marka dhinacaas baa waxaa uga jiraa yacni tasaahulka oo ka haystaa cagsiga tadciifkuna waa ku tashadudaa isaga towhiiqi waa ku tasaahulaa tajriixina waa ku tashadudaya marka mushkilo kale laba kala laba cagsi isku awaan maa saahala ma tasaahulin albustiyu ibnu xibbaan fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa kuma tasaahulin bal ee shardigu shardigiisa ayaa khafa fududaaday oo ka fududaaday shuruudii saxiixa ay culammadu u dejiyeen waqad wafaa waana oofiyey bihi bishardihi shardigiisa waistakhrajuu cala saxiixayni bian yarwiya axaadiida kitaabin xaysu can laa min ariiqi man ilayhi camada mujtamican fii shaykhihi fasaacida halkan laga bilaabo ilaa dhowr beyd wuxuu ka gelayaa mustakhrajaadka waxa la yidhaha awalan aan sheegno horta mustakhrajaad maxay yihiin kutu kutubta loo yaqaano mustakhraj aan eray bixinno mustakhraj waxaa la yidhaahdaa ninka raba inuu alifo kitaab mustakhraja maalan kitaab mucayanoo qaadana bukhaarigoo kaleu soo qaadaa mutuunta bukhaariga mutuunta matni waa taqaanaan mutuunta saxiixulbukhaariga ayuu meeshan soo dhiganayaa sanadkii imaamulbukhaari oo ku warin jiray mutuuntaas waa ka leexana sanad kale ayuu la imaanayaa asaga oo sheekhiisa uma sheekh sheekhii ah bukhaari ayuu wuxuu uga soo dhacayaa marka wuxuu uga soo dhacayaa sheekhiisa uga soo dhaca bukhaari sheekhiisa uga soo dhaca wuxuu ka leexanayaa yacni dariiqi imaamu lbukhaari bukhaari ma sii maraayo waa ka leexanayaa sheekhiisa uga soo dhaca kutubta noocaa loo alifo waxaa la yidhaahdaa mustakhrajaat maalan soo qabo abuu nucaym alasbahaani abuu bakar al-ismaaciili kitaab mustakhraj mid kastaba wuxuu leeyahay mustakhraj اlbukhaari waxaa soo qabataa abu bakr اlismaaciili abu bakr اlismaaciili bukhaari wax badan buu ka dembeeyey boqol sano kasii badan iyo ka badan buu kasii dembeeyey weliba boqolaal sano ku dhawaad kasii dembeeyey wuxuu samaynayaa marka mutuuntii saxiixulbukhaariga oo halkan dhiganaa sanadkiisa ayuu marka isticmaalayaa imaamu اlbukhaari dariiqiisa ma maraayo oo yacnii sida uu u wado abu ismaaciili oo kale xadaanii fulaan can fulaan qaala xadaana albukhaariyu ma dhahaayo bukhaari waa ka leexana sheekha uga soo dhacaa sheekhiisa isagii bukhaari baa waxay isaga soo dhacayaan silsiladii sheekhiiba uga soo dhacaa masalan hadduu sheekhu qutaybo ahaayoo kale cabdullaahi bnu maslama haddii uu ahaa oo kale sanadkiisuu ku soconaa cabdullaahi bnu maslamauu ka imaana bukhaari ma maraayo imaamu lbukhaari ma maraayo matnigiina waa kii bukhaari oo kale kutubulmustakhraj horta saasaa cinwaankoodu yahay mustakhraj muslim soo qabso abuu cawaana asagana alifay mutuuntii saxiixu muslim buu warinaa sanad oo min nafsihi abuukow ayuu ku warinayaa muslimna ma maraayo bal wuxuu uga soo dhacayaa shaykhu muslim sheekh unbaa ad arkaysa asagoo ka soo dhacay musanifka kitaabkaas maba maraayo asaga soo lama garan mustakhrajku kaas waa marka sidoo u socdo u socdo u socdo bukhaari sheekhiisuu ka imaana muslim sheekhiisuu ka imaana isagoon dhihin duuna an yaquula xadaanii albukhaariyu maba ku jiraayo sanadka bukhaari maba lagu soo qaadayo sanadka faa'iidada ay leedahay marka waa maxay xadiid bukhaari ku jira haddana in la soo celiyo oo sanad kale lagu soo celiyo muxuu macno oo samaynaya macnaha uu samaynaya isagaa kuu sheegi doono fawaa'idiisa dhowr faa'iido waay tan koowaad waxa ay tahay culuwu sanad oo ninkan dambe ee mustakhrajka samaynayo ee ka dambeeyo bukhaari ama muslim inuu bukhaari dhinaca sheekha uu ka waafaqo wax aada u weyn waayo waana noo imaan doontaa sanad alcaali wannaasil markuu ka sheekaynayaad arkay faa'iidada labaad ee ku jirtaa waxa ay tahay kahratu duruq xadiidkii bukhaari oo hal dariiq ku keenay kan marka loo geeyo laba dariiqoo yeelana waa faa'iido soo maa xadiidkii hal dariiq lahaa ama laba lahaa saddexuu noqona marka mustakhraj mustakhrajkiina dariiqiisii markuu ku wariyo tan saddexaad waxa ay tahay faa'iidada kale haddii riwaayada bukhaari sanadkeedu nin mudallis ahaa can uu ku wariyey waa ka leexanayaa ninkan iyadoo wuxuu keenayaa uu ku dadaalaa xadaanii iyadoo ah waa faa'iido maalan nin mukhtalit oo isku dardarmay oo aan la ogeyn bacda alikhtilaad miyuu wariyey masemase qabla alikhtilaad buu xadiidkan wariyey iyadoon la ogeyn riwaayada bukhaari ay sidaa ku tahay ninka mustakhrijkaa wuxuu keenayaa iyadoo tasriix iyadoo cad wuxuu ku dadaalaa marka wixii bukhaari iyo muslim wax cilahaba yaraatee loo soo jeediyey isaga inuu ka leexdo faa'iido kale zid calaa daalika faa'iidada waxaa ka mid a ziyaadaad oo mustakhrajaadku waxay wataan axaadiidta eray jumlo bukhaari iyo muslim aan ku jirinoo kale u sheegaya asaga ziyaadadan ansaxday xugun dheeraada keenaysaa soo maa xugun fiqhi oo dheeraad ahaa ku jira xugunkaa fiqiga waa faa-iida marka xadiidti marka haakada fawaa-idaas oo dhan baa marka kutubtaasi ku jirto wastakhrajuu marka waxa uu yidhi istikhraaj bay sameeyeen kutub lmustakhrajaat wastakhrajuu way bixiyeen cala saxiixayni bukhaari iyo muslim labadooda saxiix korkooday ku bixiyeen bian yarwiya mustakhrajku waxaa weeyaan bian yarwiya inuu wariyo ninka mustakhrijka ahi bian yarwiya inuu wariyo huwa mustakhrijka axaadiida kitaabin kitaab axaadiidtiisa inuu wariyo xayثu meel canna ay yacnii dahara uu muuqdo laa min dariiqi man ruux dariiqiisa xaggiisa maya camada oo u qasday ilayhi ilaa kitaabihi kitaabkiisa oo u qasday maya mujtamican xaal uu yahay midkii midkii yani kula kulmaayo fii shaykhihi shaykhiisa kula kulmaayo fii shaykhi dalika almusanifi musanafi fasaacidan iyo ka badan fii shaykhi dalika almusanif fasaacidan iyo ka kor mustakhrajkii buu tacriifiyey marka waxa uu yidhi bian yarwiya waa inuu wariyo faacilka yarwiya waa huwa waana mustakhrijka ninka kitaabka mustakhrijka alifayaa warinaayo axaadiida kitaabin kitaab axaadiidtiisa saxiixulbukhaariga axaadiidtiisa oo kale warinaya xayثu meel canna ay dahara meeshii meel uu daahirayo nacam ama xaysu meel canna ay rawaa uu warinayo laa min dariiqi man ruux dariiqiisa xaggiisa maya camada uu u qasday ilayhi ilaa kitaabihi uu u qasday ruuxii uu kitaabkiisa u qasday isagoon maraynin dariiqaas marka lagu leeyahy ruuxii kitaabkiisa uu u qasday ma maraayo waxaa laga wadaa ninka kitaabka uu u qasday iska leh sanadka ma ku dhex sheegayo mana maraayo mujtamican xaal uu yahay midkii kula kulmaayo fii shaykhihi musanifka kitaabkiisa oo u qasday sheekhiisa ayuu la wadaagayayo kula kulmayaa fasaacidan ama ka sii korba ayb intaas marka tacriifkii mustakhrajaadkiiba uga baxay farubamaa tafaawatat macnan wa fii lafdin kaiira faاjtanib an tudifii ilayhimaa waman cazaa araada bidalika alasla wamaa ajaada farubamaa marka wuxuu leeyahy mustakhrajaadka bukhaari halkan dhigo saxiix اlbukhaari mustakhraju saxiixi اlbukhaari abu bakr اlismaaciilina meeshaan dhig xadiid baad waxaad ku aragtay mustakhrajkii ismaaciili kitaabkuna waa mustakhraj calaa saxiixi اlbukhaari ma u nisbayn kartaa wixii aada mustakhrajka ku aragtay kitaabkii hore bukhaari ma u nisbayn kartaana ma u nisbayn karti sababta waa maxay waxay ku kala duwan yihiin macnaha macnahay ku kala duwan yihiin waa dhici karta inay macnaha ku kala duwanaadaan lafdigana sida badanba waa ku kala duwanaadaan sooma fahmi haddaad aragto hadda xadiid baa soo qabatay bukhaari ku jiro kitaabkii mustakhrajkii baa u tagtay isla xadiidkii baa inta dhigatay labadooda lafdi isma laha xagga lafdiga waa ku kala duwan yihiin sida badan xagga macnaha waa dhici kartaa mararka qaar inay ku kala duwanaadaan xataa xagga macnaha mararka qaar laakiin sida qaalibkaa macnuhu waa isleeyihiin mar hadday marka sidaas ay tahay inaad u nisbayso bukhaari wixii aad mustakhrajka ku aragtay ma bannaano marka oo aad tiraahdid xadiid ku sugan mustakhrajii mustakhraj ismaaciil xadiid ku jira inaad tirahdid akhrajahu lbukhaariyu waa qalad sababtoo a lafdigiiba iskaga mid kama aha sida badan waa intaa wuxuu ku sheegay fa rubamaa waxaa la arkaa tafaawatad inay kala tagsanaato mustakhrajkii iyo kitaabkii asalka ahaa macnan xagga macnaha fa rubamaa buu cabiray ogow rubada hadda waa taqliil fa rubamaa waxaa la arkaa oo dhici karto tafaawatad inay kala duwanaato macnan xagga macnaha inay ku kala duwanaadaan wa fii lafdin lafdigii inay ku kala duwanaadaanna kaiiran in badan ay ku kala duwanaadaanna waa dhacdaa lafdiga marka kaiiran buu raaciyey wa fii lafdin lafdigiina kaiiran in badan inay ku kala duwanaadaan baa dhici karto fajtanib eeniyo ka dheerow an tudif inaad u idaafayso xadiidkii aada mustakhrajka ku aragtay ilayhimaa ila saxiixayni inaad u idaafayso iska jir marka xadiid aad ku aragtay mustakhraji abi nucaym ama ismaaciili inaad tiraahda akhrajahu lbukhaariy wa muslim iska jira waman cazaa culammada marka qaar waxaa jirto u tiiriso akhrajahu lbukhaariyu wa muslim iska dhahay maxay u jeedaan culummadaas marka waxay u jeedaan asalka yacnii xadiidkan asalkiisa bukhaari buu ku jiraa baa laga wadaa ee xadiidkiibaa bukhaari laftirkiisa ku jira ma ahan sidaasuu ku leeyahay kutubaha la xiriiro bukhaari iyo muslim kutubaha la xiriiro waa noocyo badan yihiin waxaa la xiriiro fiiri mustakhrajaadka waa la xiriiraan waxaa la xiriiro kutubta mukhtasaraadka bukhaari soo mukhtasar ma leh mukhtasar uu leeyahy muslim mukhtasar buu leeyahay mukhtasaraad bay leeyihiin waxaa la xiriira sidoo kale kutubta la yidhaahdo aljamcu bayna saxiixayn sida xumeydi kitaabkiisa aljamcu bayna saxiixayn xaadiidtii saxiixayn bukhaari muslim ay isku waafaqeen kitaabku aroodiyey aljamcu bayna saxiixayn yacni axaadiidtii saxiixaynka ku jirto meel keena yani ujeedaa marka axaadiidka aad ku aragta marka aljamcu bayna saxiixayn bukhaari iyo muslim ma loo nisbayn karaa maya maxaa alfaadda waxaa dhici karta inay kala bedelnaadaan in badan xadiidka aad ku aragto mustakhrajaadka ma u nisbayn kartaa asalkii maya iyadan waaba hadda uu kuu sheegayo xadiidka aad ku aragta mukhtasaraadka maalan tajriidu sariixaa xadiid ku aragtay ma dhihi kartaa xadiidkan bukhaari baa soo saaray akhrajahu lbukhaariyu haah waa la dhihi karaa kaas maxaa yeelay ninka mukhtasarka sameeyey wuxuu ku dadaalay matniga inuusa waxba ka doorinin tasaruf kalena kuma laha kii unbuu gaabiyey sanadkiibuu ka gooyey intii takraarkiibuu ka gooyey laakiin matniga ma bedelin walidaalika xadiidka aad ku aragto mukhtasarka muslim ee mundiri akhrajahu muslim waa dhihi kartaa laakiin iska jira mustakhrajaadka kaa ku aragto abuu cawaano oo kale saxiixu abi cawaana waa mustakhraj muslim xadiid baa ku aragtay akhrajahu muslim ha dhihi waman casaa qofkii u tiiriyey araada bidaalika arrinkaa caswigaa iyo tiirintaa wuxuu kala jeedaa alasla asalkii buu kala jeedaa wamaa ajaada weliba sidaa uu yeelayna wamaa ajaada ma hagaajinin nigaa isagaa wax hagaagsan ma samaynin oo ma hagaajinin maxaa yaele waxay ahayd waxaa fiicnayd inuu sidaa ka daayo ee uu marka yidhaahdo akhrajahu fulaan abubakr aismaaciili inuu yiraha fi musrajihi ama inuu caddeeyaaba uu yidhaahdo wa aslu اlxadiidi fii saxiixi اlbukhaariyi saa inuu caddeeya ka fiican waxkum bصixati limaa yaziidu fahwa maca alculuwi daa yufiidu waxkum xugun bisixatin sixa ka xugun limaa kii yaziidu mustakhrajku ou la zaa'id yahay ziyaadaadka mustakhrajka ku jiro waa saxiix dheh sixa ka xugun buu ku yidhi maala maxaa ka mid a tusaalaha wax walba lagu garan karaa bukhaari jamcu taqdiimka in yacnii qofka marka uu musaafir yahay inuu jamcu taqdiim sameeyo duurkii casirka isku daro isagu ma aanu warinin jamcu ta'khiirka unbuu wariyey oo wuxuu wariyey rasuulka sal lla ly slam wuxuu ahaa haddii uu safraayo yacnii qabla hadduu safraayo qabla an tazuula shamsu wou socon jire hadhowna marka wuxuu samey jiray casir dowrkii casirkii ayuu xilliga casirka ka tukan jiray hadduu safraayo yacni waqtu zawaalka intuu iska dhaqaaqo ayuu casirka waqtigiisa dowrkii casirka isku jamcin jiray laakiin ka waran haddii uu safraayo marka abuu nucaym mustakhrajkiisa isaga waxaa ku sugan inuu mararka qaarna jamcu taqdiim uu samey jiray ee uu marka duhurkoo kale marka la joogo marka uu rabo inuu safro bacda zawaal marka uu safraayo duhurkuu tukan jiray casirkuu tukan jiray markaasuu safarkiisa iska bixi jiray riwaayada bukhaari jamcu ta'khiir bay sheegaysaa laakiin abuu nucaym fii mustakhraj albukhaari wuxuu soo saaray jamcu taqdiim nebiga inuu samey jiray ziyaadadaas marka jamcu taqdiimka ou la yimid waa faa'iido dheeraada ziyaadadaa iyada saxiixnimaa lagu xukumaa mar walba yacnii matniga haddii ziyaado ou keeno saaxibulmustakhrajka waa la aqbalayaa ziyaadaduna waa saxiix waxkum xugun bisixatin sixa ku xugun limaa kii yaziidu uu la zaa'id yahay yani mustakhrajku fahwa isagu maca alculuwi fahwa isagu maca alculuwi culuwi maciisa la jirkiisa sanad caaliya inuu yahay daakan yufiidu wuu faa'iideynay daa mustakhrajkaani yufiidu waa faa'iideynayaa karata uruqi karatu duruq ayuu faa'iideynayaa wa tabyiina aladii kii caddayntiisa ubhima la ibhaamiyey maalan xadiidkii nin baa lagu dhex ibhaamiyey oo maalan matnigiisii oo kale waxaa la yidhi jaa'a rajulun ila nabiyi sala allahu calayh waali wasalam xadiidka bukhaari sidaasoo ku yahay mustakhrajkii baa marka waxau keenay jaaa jaaa bnu cumara ila nabiyi sala allahu calayh waali wasalam kii mubhamkiibau kuu bayaaniyey soo maa waa faa'iido marka ama matnigii dhexdiisiiba xadaanii rajulba oo kaleba iska yidhi kaba soo qaadba isagu rajulkiiba kuu qeexaya kuu cadaynaya wa tabyiina aladii kii daakan oo mustakhrajkaa yufiidu wuu faa'iideynayaa karata duruqi duruq badnaan duruqdu badnaanteeda inay duruqda xadiidka badnaato wa tabyiina aladii kii caddayntiisa ubhima la ibhaamiyey la qariyey oo rajul iyo imra'a iyo kale la yidhi ow amase uhmila kii la ihmaaliyey muhmal waxaa la yidhaahdaa maala bukhaari wuxuu yidhi markuu xadiidkan warinayay sanadkiisa xadaanaa muxamadun muxamedkii marka yaa waay lama garanayo dhowr muxamed baa lawada ayaa io suuragal uu ku yahay saaxibulmustakhrajkii waa imaanaya markaas wuxuu leeay sida uwad u wada sanadka xadaanii muxamed bnu muqaatil waa kuu caddeeyey marka nacam meeshii marka ihmaalku ku jiro muhmalku oo yacnii meeshii la ihmaaliyey rajulkii magaciisa muhmal ahaan loo sheegay ee moxamed un layska yidhi axmed la yidhi isxaaq la yidhi asagoo kuu sheegay bukhaari haddii uu yidhi xadaanii isxaaq saaxibulmustakhrajku wuxuu ku keenay isxaaq ibnu raahuuya oo kale ku dhahaya waa faa-iida marka aw amase samaacadii aw amase samaaca dii tadliisin tadliisku u saaxiiba samaaciisa ayuu faa'iideeya maalan bukhaari baa xadiidka wuxuu ku soo saaray alxasan can samura oo kale ama kaba soo qaad waxaad tiraahdaaba raawi mudalis ah alwaliid bnu muslim can ilawsaaciyi oo kale ku keenay cancanadaas mudalis qof ah can hadduu ku wariye wax lagama aqbali jirin laakiin waa la cafiyey saxiixayn oo waxaa la yidhi cancanatu saxiixayni maxmuulatun cala alitisaal halkan laakiin ninka mustakhrajka wuxuu ku dadaalayaa inuu keeno alwaliid bnu muslim xadaanii alawsaaciyi oo ku keena marka xadaanii iyo can isku mid maaha xadaanii baa xoog badan marka tabiyi ow samaaca dii tadliisin samictu xadaanii wax lamida kugu keena ow amase mukhtaliطin samaaca dii mukhtaliطin ikhtilaad iyo isku dardaran mid u saaxiiba maqlidiisa ayuu faa'iideynaya wa kullu maa shay dhammaantiisa u cilla la cilleeyey fi saxiixi saxiixa dhexdiisa lagu cilleeyey salima waa ka nabadgalay minhu kan xaggiisa mustakhrajku waa ka nabadgelaya wax kastoo cillo oo daara qudni ou saxiixa usoo jeediyey mustakhrajku waa ka badbaadayaa waa ka nabadgelaya mustakhrajku isagoo ka nabadgalay sababtoo wuxuuba ku wuxuu og yahay daara qudni inuu cilladan keenay marka wuxuu ku dadaalayaa dariiq cilladan looga baxsado ayuu ku dadaalaya wa kullu maa shay dhammaantiis uu cilla la cilleeyey fi saxiixi saxiixa dhexdiisa dhexdiisa lagu cilleeyey salima minhu waa ka nabadgalay mustakhrajkii salima wuu ka nabadgalay almustakhraju mustakhrajkii minhu cilladaa xaggeeda wuu ka nabadgalay intaa marka wuxuu ku dhammeeyey saxiixii iyo mabaaxiftii ku tacalluqday oo kale khaatimatun buu yidhi liakhdi matni min musanafin yajib cardun calaa aslin wacidati nudib waman linaqlin fi اlxadiidi sharata riwaayatan walow mujaazan qullita ayb yejibu waxaa waajibaaya cardun ayaa waajibaya muqaabalo calaa aslin asal lagu muqaabaleeyo yejibu waxaa waajibaya cardun cardi ayaa waajibaya bandhig iyo muqaabalayn iyo sixid nusqo lagu saxo calaa aslin asal lagu saxo liakhdi matnin liajli akhdi matnin matni qaadashadiisa darteed min musanafin kitaab la sanifay laga qaato matniga wa ciddatin wa cardu wa cardun calaa ciddatin wa ciddatin waxay ku cadfantahay calaa aslintay ku cadfantahay wa ciddatin usuul fara badanna in loo loo bandhigo lagu saxo nudiba waa la sunneeyey halkan wuxuu leey markaad rabto inaad matni xadiid ka soo qaadato yacni waxaan ujeeda kitaab musanaf ah markaad rabto inaad xadiid ka soo qaadato maxaa kugu waajiba adiga waxaa kugu waajiba nuskhada adiga aad maalan waxaa aragtay bukhaarigi saxiixulbukhaarigi xadiid baa rabtaa inaad ka soo qaadato xadiidkii baa ka qortay waxaa waajib kugu ah adiga inaad cardi samayso nuskhadaadaas adiga ah xadiidkan ku qoratay waa inaad asal kale oo isla kitaabka inaad u bandhigto oo aad isku saxdo xadiidkii aad soo qoratay iyo nushadan kale oo ku qoran yahay isla xadiidka waa inaad isku jaagarayso oo aad isku saxdo hal asal ayaa waajib hal hadday usuushu bataanna waa khayr waa fiican tahay maalan bukhaari baa rabtaa inay axaadiid ka soo qaadato saxiixulbukhaarigi baa kuu yaallo xilligii hore culimmada markay kutubtan qorayaan iyo xilliganna waa kala duwan yihiin awalan masaladan waxaa laga yaabaa tasawurkeeda ama inay yacni faa'iidadeedaba inay xoogaa si kale nala noqoto laakiin faa'iidadeedu aaday u weyn tahay waxay tahay masaladan saxiixulbukhaari waagii hore farguri isagoo ou jiri jirin culimmadii hore madbacad iyo wax wax qorta ma jiri jirin ninku marka waxaa dhacayso saxiixulbukhaarigii nusho inuu ka haysto nuskhada marka aad rabto inaad xadiid ka soo xigata marka waxaa waajiba nuskhadaas inaad ku saxdo nusho kale nuskhadaa asalkeedii asalka iyada laga guuriyey ee saxsanaay haddii aad heli kartid ama sheekhaagii adiga sheekhaagaba nusho kale haddii uu haysto bukhaariga uu saxday ka qaado taada ku sax marka aad ku saxdo kadib akhrajahu lbukhaari iska dhehdaad doonta soo lama fahmi haddii aad heli kartid dhowr nuskhana ka fiican oo aad halkan nusho saxiixulbukhaariga haysa ayaad soo qaaday makhduuda nusho kalea nin kale ka soo qaaday nusqo beled kale laga keenay saddexdaas nusqo inta dhigo ku sax adiga marka nusqadaadi markaad saxda marka kadib markaas waa kaas zamankan hadda marka da makhduud wax laguma wariye sida haalibkaan zamankan waxbaa la daabacay caalamulmadbuucaadaa lagu jiraa madaabicdan zamankan jirta marka madbacadaha markay soo baxayeen waagii hore caalamulislaami madbacadii ugu horreysay macnaa yacni kitaab dabcayso daqadan oo kale saan wax u dabcayso madbaco masar ka jirto madbaca alamiiriya la dhihi jiray ama madbacatu boolaaqa la dhihi jiray xaafad qaahira ku taalo boolaaq la yidhaahdo yaa lagu aasaasay dad culumaha marka cilmiga danaynayo dabcan madbacadahaas joogi jiray muxibuddiin alkhadiib iyo rag badanaa soo gaargaaray joogi jiray marka iyagu marka waxay ku dadaali jireen cilmigii inay dadka u soo saaraan isagoo nadiif ah markaasay intaasoo jeer sixi jireen sooma garan ilaa wakhtiyo dhow madbacduhu dabcan dad waxaa un lahaa jiray marka cilmiga nashrigiisa iyo faafitaankiisa danaynayo laakiin xiliyadan dambe waxay u badatay tijaaro iyo ganacsi iyo takasub takasubkii marka wuxuu keenay kitaab baa la rabaa in la dabceeyo lasoo saaro ninkii marka madbacada lahaa wuxuu leeyahy mashruucan kitaabkan ha la soo saaro waana in lagu soo saaraa bil gudaheedoo kale shaqadiinaa ka badantaha intaas bil lagu soo saari kara ma aha keliya wuxuu ka rabaa inaan laga hor daabicin kitaabkaas suuqa ou galo hal mar ou marka lacag badan uga dhufto waxaa dhacday marka kutub fara badan oo dabcaysan dabacaadkooda inaan lagu kalsoonaa karin oo khaladaad fara badan kuwa yacnii ha noqoto yacnii madbacad oo aan laga jeegaraynin iyo kuwa cilmiba ha noqoto intaa inay soo baxaan baa dhacday wabilmithaal yacni dabcadan madbacadan hadda suuqa ku badatayoo daarulkutub alcilmiya la leeyahay waxaa weeyaan kitaabka waxaa dhici karta labaatan baal inuu tirtiran yahay labaatan baal oo mukarar ah oo ay maqan tahay labaatankii meeshii mukararka ay wax ka sii maqan yihiin mararka qaar waxaa imaanayso cilmigii qofka uu naqlinayo laftirkiisa inuu wax qalada soo naqliyo meel mubham ahaydoo mutaham ka dhigaan mubham iyo mutaham farqiga u dhexeeya xaggee la egyahan meel can ahayd bow bin ka dhigaan waa khaladaadka ugu badanoo ninka takhriijka samaynaya uu halisku geli kara culummadii laakiin cabdiraxmaan bni yaxya almucallimi kitaab oo uga sheekeeyuu leeyahay maa cala almutasadiina liطabci اlkutub dadka kutubta inay daabacaan rabo waxa ku waajibka ah wuxuu ka sheekaynayaa markii xaydarabaad addekin maktabad meeshaasuu joogi jiro kutubaha xadiidka dabcay jirtay wuxuu leeyahay ugu yaraan waxaan jeegaray jirnay kutubta aan dabcayno ugu yaraan shan jeer afar jeer shan jeer oo kale afar shan jeer markii la saxo kadibaa amar waxaa la bixi jiray kitaabkaas markaas in bacda tasxiix in la qoro oo ilaa waxaan ujeedaa la daabaco kadibaa marka meelaha lagu nashrin jiray laakiin zamankan ha socotay iska noqotay walidaalika kitaab un inta iska soo qaadato aan taxqiiqsanayn wax ka guurinin iyado laftirkeeda ma fiicno taxqiiquna da ma ahan taxqiiq iyo takhriij waa kala duwan yihiin ogow dad badanoo taxqiiqi takhriijka isku dhex qaldaa jira takhriij waxaa la yidhahdaa xadiidka kitaabka ku jiro ama aharka kitaabka ku jiro meesha uu ku jiro inuu kuu sheego waa qabanaya wuxuu ku leeyahay akhrajahu lbukhaari raqam intaas muslim raqamkaas takhriija kaas la dhahaa taxqiiq waa ka duwan yahay takhriijo taxqiiqu waxay tahay naska kitaabka sidii saxda ahayd oo makhduudaadkii saxda ahaa lagu jeegareeyey oo marka walidaalika ninba ninkau ka cilmi badan yahay ninba ninkau uga aqoon badan yahay makhduudaadka ninba ninka uu uga akhris badan yahay makhduudaadka ninba ninka uu makhduudaad badan ka ictimaaday waa ka fiicnaanaya waxaa dhici karta nin inuu kitaab qoro hal makhduud keliya inuu ictimaado cuskado kitaabkii waxaa dhici karta ninna inuu shan makhduudo oo shan meel kala taallo shan farguri oo kitaabka inuu inta soo qaato oo isku saxdo labadooda isku simay wax u taxqiiji karaan marka waa maya liakhdi matnin marka xilligaas hore farguriya wax lagu qoran jiray marka nuskhadaada bukhaariga ama muslimka inta aadan bukhaari wax ka warinin mid kale ku saxuu ku leeyahy asal asal haddaad in badan ku saxdana waa khayr halaa waajiba ka badanna waa sunno sunnada hadda dabcan xugun rasuulka yidhi ma ahane yacni waxaa loo jeedaa waa la jeclaysteen liakhdi matnin min musanafin yajib yajibu waa waajibaya cardun baa waajibaayo yajibu waxaa waajibaya cardun baa waajibaya calaa aslin asal bandhig ama sixitaan baa waajiba calaa aslin asal lagu saxdo liakhdi matnin liajli akhdi matnin matni qaadashadiisa darteed oo min musanafin laga qaato wa ciddatin wa calaa ciddatin nusakh fara badan in lagu saxdaana nudiba waa la jeclaystay waman linaqlin fi lxadiidi sharaطa riwaayatan walow mujaazan ulliطa waman ruuxii sharada shardiyey riwaayatan riwaayo ninkii shardiyey walow mujaazan ijaazaba ha ahaatee linaqlin u shardiya soo guurin darteed fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa qullida waa la qalad xugmiye qofka isaga halkaana wuxuu galaa mas'alo kaleo masalada waxay tahay mas'ale uu ku tegay ibnu khayr moxamed ibnu khayr al-ishbiili yaa wuxuu yidhi qofku xadiid ma warin karo ounan u haysanin riwaayo maalan annagoo kalaada saxiixulbukhaarigan anoo yaallo inaad tiraahdid rawaahu albukhaariyu ama akhrajahu albukhaariyu ma kuu bannaana haddii aadan u haysanin riwaayo haddaadan u haysanin bukhaariga riwaayo say tahay marka walow ijaazaba ha ahaato haddii lagu ijaazeeyo sheekh ku ijaazeeyo ku yidhi bukhaarigii marka waa ku ijaazeeyey inaad iga weriso sheekhaana sheekh kale u ijaazeeyey wahaakada ilaa ilaa bukhaari laga tago silsilad saasoo kale haddaa haysato waa warin kartaa owjuhu taxamul midna haddaada haynin ma wari mama warin kartid oo kuleeyahay xadiidkii laakiin masaladaas iyada masale qalada waayo mar haddii bukhaari ou noqday mashhuur kitaabkii saxiixulbukhaari hadda mashhuur ou noqday in xadiidkaa bukhaari ou ku jiro waa iska mutawaatira iska noqotay marka inaad tiraah xadiidkaasaa bukhaari ku jiro wax qalada ma aha walow yaadan biijaazo haysanin taasuu sheegayaa marka waman ruuxii sharada shardiyey riwaayatan riwaayo qofkii u shardiyey waman ruuxii sharada shardiyey fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa riwaayatan riwaayo u shardiyey walow mujaazanba ha ahaato linaqlin soo guurin xadiidka la soo guuriye darteed qofkii sidaa u shardiyey qullita waa la gaf xogmiyey qofkaas waa ninkaa marka maxamed ibnu khayr oo ciraaqi laftirkiisa alfiyadu waa ku sheegaa zarkashina wuxuu ku sheegay warka ijmaacuuba soo naqliyay isaga weliba ibnu khayr warkan wuxuu leeyahay inuunan warin karin waaba ijmaacu dhahaya markaasuu wuxuu yidhi zarkashi wanaqlu اlijmaaci calaa haada cajiibun ijmaaca naqlinta arrintan ijmaac looga keenaaba cajiib oo buu yidhi ciraaqina marka alfiyadiisa waa ku ishaaro qultu walibni khayrin imtinaacu jasmin siwaa marwiyihi ijmaacu buu yidhi halkaa iyadana taa uga bax marka waman ruuxii sharada shardiyey riwaayatan riwaayo qofkii shardiyey walow mujaazan ba ha ahaatee linaqlin soo guurin u shardiyay fi lxadiidi xadiidka yacnii lasoo guuriye saasaa fiican qullida waa laqalad xugmiye bimujarad xadiid inaad soo naqlisa ninkii ku yidhi ma soo naqlin kartid ilaa inaad ijaazo u haysato maahane ama samaac ama wixii lamidkaa maya waa la qalad xugmiye kaas ayb alxasanu xadiidka xasanka ahaa almurtadaa fii xadihi matasala binaqli cadlin qala dabduhu walaa shada walaa cullila walyuratabi maraatiban wاlاxtijaaja yajtabi almurtadaa alqowlu اlmurtadaa qowlkii la doortay fii xadihi fii xadiidi اlxasani fii xaddi اlxasan xasanka tacriifkiisa lagu doortay maa xadiid wayaan itasala sanadkiisa oo mutasil noqday binaqli cadlin mid cadli ah soo guurintiisana ku itisaalay oo sanadkiisa oo ku xiriirsamay cadligaa oo qalla ou yaraaday dabduhu dabdigiisa ou yaraaday walaa shada aan shaad noqonin walaa cullila aanan la cilaynin qowlka la doortay ee xasanka lagu tacriifiyo waxaa weeyaan waa xadiidka mutasilka sanadkiisa oo mutasilka yahay nin caadila oo soo guurinayo cadli ah dabdiga laakiin uu yahay dabdi qaliil ah dabdi waa jiraa wax waa xifdisan yahay laakiin sida raggii horeo saxiixa uma xifdi badna nacam qalla dabduhu saas u jeedaa dabdigii waa jiraa xifdi waa jiraa laakiin ma gaarayo maalik iyo raggaas oo kale us gaarayo shaadna aan ahayn mucalaqna aan ahayn isku soo duub xasan maxaa waaye waa shuruudii xadiidka saxiixa loo shardin jiray oo ay ka maqan tahay keliya saxiixa waxaa loo shardiyaa tamaamu dabdi xasanka laakiin tamaamba loo shardiyo dabdigu inuu taam ahaado looma shardiyo almurtadaa alqowlu qowlka almurtadaa la doortay la jeclaystay laga raalli noqday fii xaddihi fii tacriifi اlxasani xasanka tacriifintiisa maa xadiid weeyaan itasala sanadkiisu ou xiriirsamo binaqli cadlin ou ku xiriirsamo cadli soo naqlintiisa cadligaas oo qalla ou yaraaday dabduhu dabdigiisa walaa shada kaas xadiidkaas oon shaada noqonin walaa cullila aan la cilaynin intaas tacriifkiiba uga baxay hadal fara badan oo khadaabi baa saas yidhi ibnu salaaxa saas yidhi kam intaana kaaga filan xadiidka xasankaa laba u qaybsamaa lidaatihi iyo ligayrihi lidaatihi tacriifkiisa waa kanaa ligayrihina meel gadaalo kuu sheega walyuratab hala tartiibiyo maraatiban walyuratab hala tartiibiyo hu isagu maraatiban maraatib ha laga tartiibiyo darajaad ha loo yaalo xasankii isaga laftirkiisii calaa darajatin waaxida ma ahano sida saxiixa ou darajooyin u kala lahayo xasankuna u kala darajooyin u kala leeyahay wayejtabii waxaa dooranayo alixtijaaja in la xujaysto isaga alfuqahaa fuqahadii baa dooranayaan fuqahadu way xujaystaan xadiidka xasanka ah wa jullu ahlilcilmi ahlucilmiga badankood baa dooranayo in la xujaysto ayb intaana marka wuxuu ku sheegay xukmu lxadiidi alxasan xadiidka xasanka xukunkiisu waa maxay waa maqbuul waa maqbuulu yuxtaju bihi maqbuul waana la xujaystaa walixtijaaja yejtabi اlfuqahaa wajullu ahli اlcilmi wayejtabi اlfuqahaa fuqahadu waxay dooranayaan wajullu ahli اlcilmi alixtijaaja xujaysi la xujaysta isaga ayay dooranayaan fuqahada yani xadiidku hadduu xasan yahay waa deliishadaan xujaysigu waa deliishadaan fain ataa min طurqi أkhraa yanmi fain ataa haddii uu yimaado huwa xadiidka xasanka ah min durqin duruq ukhraa oo kale hadduu ku yimaado xaggooda yanmii ay yartaficu wou kor noqonayaa ila saxiixi buu u kor noqonayaa saxiix xadiidkii waxa uu yidhi xasanka ahaa een hadda soo tacriifinay haddii uu duruq badan ku yimaado oo kala duwan wuxuu u korayaa saxiix saxiixaas laakiin maxaa la dhahaa saxiixun ligayrihi baa laydhaha lidaatihi ma aha halkan xadiidaa ku haynaa sanadkii baan fiirinay waxaa ku jiro nin dabdigiisu ou qaliil yahay maxaan ku magacaabaynaa xadiidkaas xasan soo laguma magacaabayo isla xadiidkii baa dariiq kale ku yimid oo sidaasoo kale ah oo nin uu ku jiro dabdigiisu khafiif yahay labada dariiq isugee xasanun lidaatihi iyo xasanun lidaatihi isugee saxiixun ligayrihi baa ka soo baxay fain ataa haddii uu yimaado huwa xadiidka xasanka ah min durqin duruq ukhraa oo kale xaggooda uu ka yimaado yanmii yartaficu waa kor noqonayaa ila saxiixibuu u kor noqonayaa ay liayrihi saxiixun ligayrihiba u kor noqonayaa kamaa sidii yarqaa oo u koro ila alxusni xasannimada xaggeeda oo ugu koro alladii midkii qad wuusima la calaameeyey dacfan dacfi lagu calaameeyey lisuu'i lxifdi xifdi xumaantiisa darteedna dacfigaas uu ku yimid ow irsaalin mursalnimo darteed ow tadliisin tadliis dartiis ow jahaalatin jahaalo darteed goorma laakiin idaa rawow idaa ra-ow hadday arkaan muxadisiinta majii'ahu xadiidka imaatinkiisa min jihatin ukhraa dhinac kale inuu ka yimid halkan marka wuxuu kuu sheegay saxiixun ligayrihi markuu kuu sheegay ayuu wuxuu daba dhigtay mas'alo kaloo calaaqa la leh waa maxay mas'aladaas xadiidka daciifka ah ee noo imaan doono laba u kala qaado daciif daran oo shadiid ah iyo daciif aan darnayn oon shadiid aan ahayn xadiidka haddii dacfigiisa uusan shadiid ahayn ee uu duruq kala duwan ku imaado duruqdaasi waa iskabaysaa xasan bayna noqonayaan maalan xadiidkan waa daciif sababtoo waxaa ku jira nin sayi-ulxifdi ah xifdigiisa ou liito dhinaca kale haddana isla xadiidkii dariiq kaleu ku yimid nin sayi-ulxifdi kale ahaa ku jiro dariiq kaleu ku yimid mursal waay isu keekeen saddexdan inta isu geysid waxaa ka soo baxaya xadiidkan saddexda dariiq ku yimid inuu xasan ou noqdo xasanun bimajmuuci turuqihi baa lagu dhahayaa marka xadiidku waa xasan bimajmuuci turuqihi bou xasan ku yahay marka maxaa la dhahaa laakiin xasanun ligayrihi weeyaane laa lidaatihi lidaatihim sheekhu marka laakiin naadimku wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi marka tusaaleyaaluu ku siiyey kamaa sidii buu yidhi yarqaa oo u koraayo alladii midkii qad uusima dacfan lagu calaameeyey ila lxusni uu u koraayo dacfiga xaggeeba uga yimidna lisuui lxifdi liajli suui lxifdi suu-ilxifdi dartiis kii daciif ku noqday oo raawigii baa sayi-ulxifdi noqday aw irsaalin ama mursal weeyaan dariiq labaaduu ku yimid oo kaleoo daciif isagana ah waa la kabi karaa aw tadliisin nin mudallisa can ku wariyey dariiq labaadaad ku aragtay xadiidkii isagoo dariiq kale ku yimid oo isna sanadkiisu uu daciif yahay isku isku dar labadan daciif isku kab xasan baa kaaga soo baxay aw tadliisin ayuu nacam ayb aw jahaalatin ama jahaalo jahaaladu waa laba nooc jahaalatulcayn iyo jahaalatulxaal culimmadu midda ay tasriixiyeen jahaalatulxaalka majhuululxaalka aan sheegi doono baa jahaalada markaan ka hadlayno majhuululxaalka xadiidkiisa waa la xoojiyaa nacam amaa majhuululcayn saniicu jamcin min ahli اlcilmi in badanoo ahlucilmiga kamid say ku tageen majhuululcaynka xadiidkiisu inuunan xoogoobin yay ku tageen sheekh alalbani laftirkiisana waa ka midoo tamaamulminaha xadiidka tacjiinka iyo markuu ka sheekaynayo halkaa yacni uu ku sheegaa sheekh xamaad alansaarina rasaa'il oo caqiidada uu ka qoray xaadiid uu ku takhriijinayo uu ku sheegay isaga laftirkiisa duruqdan marka la xoojinayo laftirkeedana waxay u baahan tahay waa in lagu xoojiyaa dariiq la siman xagga dacfiga kula siman ama mid ka sarreeyaba asaga nacam laakiin mid ka sii liito waxa ma xoojin kara maalan waxaad haysaa halkan sayulxifdi baa kuu jooga isla xadiidkii oo waxaad heshay sanadkiisu nin kadaab ah oo ku jira kadaab muxuu xoojin karaa marka sagibaaba tacbaana waxma xoojin kara waa inay isla sinaadaan ama uu ka fiicnaado laakiin hadday iska kala hooseeyaan de mid hooseeya mid sarreeya waxba kuma xoojin karti kan sarreeya maba u baahno mid kan hooseeya moogta meelo kalena kolley waa ku ishaari doonaa insha allahu tacaala axmed shaakirna baacisulxafiidka nidaamkiisu waxaa weeyaan wuxuu ishaarayaa wixii daciif jarxigiisu uu ka hooseeyo dhan inuunan mutaabacaad iyo shawaahid gelin saasishaarayb way dhici kartaa marka fii bacdi alxaalaat xadiid majhuululcayn ku jira inay u sameeyaan yacnii min baabi almutaabacaad oo shawaahid ay u keenaan waxaa dhici karta marka waa masale qawaaciddii ka baxsan oo u khuduucaysa marka qaraa-in kale iyo yacni khibro iyo wax lamida u khuduucaysa iyay noqonaysaa idaa ra-ow haddii ay arkaan goorma weeyaan marka idaa ra-ow hadday arkaan majii'ahu goorma uu xadiidkii daciifka ah xasan uu tegayaa idaa ra-ow hadday muxadisiintu arkaan majii'ahu xadiidka imaatinkiisa min jihatin ukhraa dariiq kale xaggiisa inuu ka yimid ay arkaan wamaa kaana lifisqin ow yuraa mutahama yarqaa can ilinkaari bitacadudi bal rubamaa yasiiru kaladii budi waxa uu yidhi wamaa xadiidkii kaana ahaaday dacfigiisu lifisqin liajli fisqi raawiihi raawigiisa faasiqnimo ku jirta darteed ow amase yuraa la arko mutahaman mutaham la arko xadiidkii yacnii loo ogaado inuu nin mutahama ku jiro mutahamku waa waa dacfigiisu waa daran yahay yarqaa waa korayaa buu yidhi kaas canil inkaari munkarnimadiibuu ka korayaa munkar buu ka tegayaa daciif buu gaaraa xadiidka nin faasiqa uu ku jiro sanadkiisa ama nin mutahama uu ku jiro haddii dariiq labaad uu ku yimaado wuxuu ka korayaa marka nakaaradii munkarnimadii xaguu gaaraya daciif daciif buu tegaan bal ee wuxuu yidhi rubamaa waxaaba la arkaaba yasiiru inuu noqdo kaladii kii oo kale budii ay budi'a bihi lagu bilowday kii lagu soo bilowday waa maxay xasankii inuu noqdaaba laga yaaba inuu tago buu leeyahay waa mas'alo shaad ah oo siyuud uu ku shaadi noqday kutubihiisana masaladan wax weyn bay u dhibtay imaamu suyuudi raximahullah xadiid yacnii mutaham ku jiro mid kaleoo mutaham ku jiro in laysu geegeeyo ee laga soo saaro xasan wax culama culamaaulxadiid ma qabaan qaabkaas ninka mutahamkee beenta lagu tuhmay haddii mid kaleoo mutahama ay iswaafaqaan de been unbaa laga sii kasbanayaa maxaa laga kasbanayaa taaswalidaalika waa kitaabadiisa jaamicu sagiirka iyo wuxuu u cuskaday suyuudi qaacidadaanu cuskaday kitaabo badan axaadiid fara badanoo mowduucaada ayuu ku xasaniyey calaa haadihi calaa hadihi ariiqa waxaa ka mid a nebiga labadiisa aabbo hooyadiis iyo aabbihiis waa loo soo nooleeyey bacda dalika yacni waxaa weeyaan waa diintiiba u bandhigay way rumeeyeen kadib waa iska dhinteen kaasoo kale culimmada yacni mowduucnimo ay ku tilmaamayaan iyo kuyaal fara badanoo noocan oo kale ah ayuu wuxuu ka dhigay inay yihiin xasan inay noqonayaan bimajmuuci duruq inay xasan ku noqonayaan ayuu sheegaa laakiin sidaa sawaab ma aha meeshaan marka kaladii budii waa masalo isaga oo la gooni yahay wamaa xadiidkii kaana ahaaday dacfigiis ou ahaaday wamaa dacfigii wamaa xadiidkii kaana ou ahaaday kaana ahaaday dacfuhu yani dacfigiis lifisqin liajli fisqin ou ahaaday ow amase yuraa mutahaman loo arkay yarqaa waa korayaa canil inkaari buu ka korayaa munkarnimo bitacadudi ayuu ku korayaa yacnii bitacadudi yacnii badnaan duruq fara badan oo uu ku yimaada darteed buu ku korayaa bal ee rubamaa waxaa la arkaa yasiiru inuu ahaado kaladii kii oo kale budii ay budi'a bihi lagu bilowday wاlkutb اlarbacu uma tasunan lidaara quطniyi min madinaati اlxasan halkan wuxuu ku sheegayaa xadiidka xasanka ah halkan wuxuu ku tilmaamayaa xadiidka xasanka ah xaggee laga raadinaa kutubta xasanka laga helaa min madinaati اlxasan waa halkee markaas wuxuu ku leeyahay wاlkutb اlarbacu kutubta afarta ah sunanka u ka wadaa kutubta afarta wuxuu ka wadaa abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja umata sunan tadan umada ta'da waa layska raaciyaa umata sunan yacnii sunankii uma kadib assunan sunankii lidaara qudniyii u sugnaaday min madinaati alxasan xasanka meelaha lagu tuhmo lagu maleeyo ayuu kamiayay ka mid ahaadeen xadiid xasan haddaad raadinayso sunankii ka raadi sunanlarbaca daara qudni sunankiisa ka raadi halkaasaad ka helaysaa qaala abuu daawuuda can kitaabih dakartu maa saxa wamaa yushaabih wma bihi wahnun aqulu xayثu laa fasaalixun fabnu salaaxi jacala maa lam yudacifhu walaa saxa xasan ladayhi mac jawaazi anahu wahan qaala abu daawuuda abu daawuud waxa uu yidhi can kitaabihi kitaabkiisa xaggiisa uu ka yidhi sunankii waaye dakartu waan sheegay maa baan sheegay xadiid sax ansaxay iyo wamaa wixii yushaabih saxiixi shabaho wamaa wixii bihi ay fiihi dhexdiisa ou ahaaday wahnun dacfun dacfi ou ahaaday aqul waan sheegayaa oo waa dhahayaa waxaysu meel laa aanan sheegin oon iska aamusana fa huwa isagu saalixun weeyaan mid suubado muxuu u suubadaa lilixtijaaj miyo u suubadaa ciraaqi baa saas yidhi xaafid ibnu xajarna waa caan buu yidhi lilixtijaaj ama lilictibaar ayb intaan marka wuxuu leeya abu daawuud baa wuxuu kitaabkiisa ka yidhi abu daawuud kitaabkiisu muqadamo uma samaynin laakiin markuu sunanka alifay ka gadaalay ayaa reer mako ayaa markii kitaabkiisa aafaaqda uu kala gaaray reer mako ayaa risaalo usoo qoreen ay ku ammaanayaan ay ugu mahad celinayaan kitaabka uu alifay markaa dabadeed baa marka uu wuxuu qoray risaalo yar oo uu ku furfuraayo kitaabkiisa shuruudda kitaabka iyo muqadamo camal u ah kitaabkan sunan abi daawuud waxaa la yidhaha risaalatu abi daawuud ilaa ahli maka risaalada iyadaa yarta ah ayuu ku sheegay kitaabkiisa iyo wixii faallo uu kitaabkiisa u baahan yahay kaga faallooday risaaladaas iyadaa marka wixuu ku yidhi buu kuu sheegaya marka qaala abuu daawuuda waxa uu yidhi can kitaabihi kitaabkiisa xaggiisa uu ka yidhi dakartu waan sheegay kitaabka dhexdiisa maa kii saxa ansaxay kitaabkaygii saxiixii baan ku sheegay buu yidhi wamaa iyo wixii yushaabih saxiixa shabaho waa xasankii wamaa wixii bihi ay fiihi dhexdiisa wahnun dacfi uu yahay aqul waan dhahayaa waxaysu meel laa aanan dhihin waxba aanan ku hadlinna fa saalixun fa huwa isagu saalixun weeyaan saalixan maxoo ka wadaa marka wuxuu u suubadaa in la xujaysto miyo ka wadaa mase wuxuu u suubadaa in wax lagu kabto kab iyo mutaabaco iyo shawaahid iyo ibnu xajar waa waa dhici kartaa buuli ixtijaaj inuu ka wada iyo sida kale inuu ka wado meesha kale laakiin ciraaqisa wuxuu leeyahay fasaalixun lilixtijaaj awalan hal ogaawo abu daawuud asagaa iska hadlaayo wixii aan ka aamuso waa saalix agtayda waaye nacam laa cinda jamiici lculamaa'i ha u qaadanin marka midda labaad wixii abu daawuud ou ka aamuso baxdi bay u baahan yihiin haddii cillo ay ku soo baxdo cilladii baa lagu soconaa marka xadiidku inuu daciif yahay baa la sheegaa wixii saxiix noqdana saxiix bay noqonaya sukuut abi daawuud lama ictimaadayo isaga sida nawowi uu tilmaamay ibnu xajarna sheegay inkastoo nawowi kutubihiisa qaar riyaadka iyo majmuuca iyo ou sukuut abi daawuud iska ictimaaday xaafidku siduu yidhi nukadka annukat calaa kitaabi ibni salaax waxaa sidaasoo kale u baahan marka in inta aan la dhihin xadiidkan abu daawuud waa ka aamusa inta aan la dhihin horta waa in la jamciyo riwaayaadka kitaabka kitaabka saddex riwaayo uu leeyahay riwaayat lulu-i riwaayat ibni alacraabi riwaayat ibni daasa saddexdaas riwaaya kitaabka lagu wariyey ibnulacraabi lulu-i iyo ibnu daasa riwaayaadka kitaabadan marka inta saddexdaan nin ba abu daawuud kaga wariyeen kitaabka iyagii baa marka waxaa kala duwan qaar baa marka axaadiid wato qaar kale nuqsaan baa ku jirto maalan waxaa dhici karto dhowr xadiid inaynan riwaayo ku jirin riwaayo kalena inay ku jirto marka riwaayaadka horta in la jamciyo weeyaan makhduudaadka abu daawuudka ee kale ictimaaday saddexdaas riwaayo halkan inta soo dhigato horta aada fiirisan markaas waxaa dhici karto riwaayata ibni daasa inuu xadiidka uga hadlay oo cillo u u sheegay oo daciifiyey riwaayati lu-lu'ina inuu iska aamusay oo wax wara uusa ku oolin marka inta aadan dhihin xadiidkan sakata calayhi abu daawuud waxaa lagaa rabaa horta inaad abu daawuudkii nusaqdiisii si fiican u arooriso markaasaad dhihi kartaa waa ka aamusay kama aamusan dad marka waxaa jiro kitaabka guriga u yaallo un abu daawuudka guriga u yaallo un bisnacan soo qabanaa fiirinayaan sakata calayhi abu daawuud oo kuleeyay nacam sakata calayhi abu daawuud waxaa ka horeysa nusaq badanoo abu daawuud in la fiirsho riwaayaadkan mid inuu uga hadlay mid kale inuuna uga hadlin baa dhici karta marka middii uu uga hadlay cilmi dheeraada ku yaalla ogo waxaa kaloo dhici karto riwaaya abu daawuud in xadiidkan sunankaba uusan uga hadlin laakiin khaarija sunan inuu uga hadlay waa in marka warka abu daawuud laftirkiisa si guud loo tatabuco sunanka keliya layska daayo soo ma garanin waxaa kaloo dhici karto abu daawuud xadiidka inuu ka aamusay liwuduuxihi cillo iska muuqataa iskaga jirtoo ninkii dul istaago uu fahmi karo taas marka in la sii sheeg sheego kitaabkay dheerayna taasoo kale waxaa dhici karta marka inuu uga aamusay liwuduuxi alcilla taasoo kalena marka waxyaabahaas o dhan adigu waxay u baahan taha in la fiiriyo inta aan sukuutu abi daawuud wax lagu goosanin marka saasuu marka halkan ku ishaaray fasaalixun weeyaan buu yidhi marka fabnu salaaxi jacalaa hadal kale ayuu gelaya wabilahi towfiiq wsala allah w slm calaa nabiyina mxamed wcalaa alihi w saxbi wslm